kulankan ayaa qaban qaabaday jaamacatul qur'aan iyo ah duuro cilmiyeed ka saabsan qur-aanka iyo culuumtiisa kaas ayuu ku faa'iideystayana macalimiin shal gedisan oo kushalkooyana deegaanada galmuduga waana uusan gobro ku hay goobta maamulka degmada duusmareeba intii dareerto duuro cilmiyeedkan weliba lanku hadala doone ama lakabarada doone macalimiinta sidaiyo heli lahayana hanaansi faylan iyo ardayda onkabaro korana qur-aanka iyo culuumto kale iyo dhigayana taasoo dhiirigelin ee macalimiinta dugsiyada gudoomiyaha degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geedi qorow oo ku qeyb galay kulanka duuro cilmiyeedka eeya hadhowaaye soona sheegay intika maamul ahaan iyo diyaaran eyna iniyo taageerana goobo qur-aanka lakabaradow haddii aada lahayti dhul iyo dhaqaalihii laka dhisin lahayba in maaragtay duuro gurigan inaan usoo galnay ilaahay kalaamkiisa sidii maaragtay aan ukor yeeli lahayn loogu kala faa'iidaysta lahaa aan isugu akhri lahayn inaan maaragtay kala faa'iidaysigaas khatimkiisii caawa inaan kasoo qayb galno sharaf weynay aniga iyo idinkaba idiin ay noo tahay runtii waxaan marka hore u mahad celinaa ilaahay subxaana wa tacaala uma waxaan u mahad celinaa mashaa'ikhda noo timid oo guddoomiyaha jaamacatalqur'aan oo uu hogaaminayey oo runtii arrintan dhiirigelin weyn nugu siiyey iyagoo socodkooda meelo kalena ka yimid caasimadana yimid dadkan culummada oo macalimiintii qur-aanka u badan oo halkaanana maaragtay habeenadan dowladan siinaya marka hore taas waa idinkaga mahad celinaa waxaan isleeyahay qur-aanka hadde marba haddaan halkaan isugu nimid raxmadda ilaahay baa nugu socoto wax kale wax la kala faa'iidaysa lahay ee dad guri uu kurmi lahay oo meel isugu imaan lahay ee qur-aanka ilaahay ka weyn ma jirto nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa uu saxiixul muslimka ku qoray abu hureyre nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka bari uu ka wariyey qola guri kuma kulanto oo guryaha ilaahay ka mid ah ilaa haddee bay dhacdo waxaa kusoo degataa la yidhi sakiino ilaahay subxaana wa tacaala xasiloonidiisa kusoo majtamaca qowmun fii beytin fii beytin min buyuuti illaahi yatluuna kitaab allahi wa yataraasoonahu baynahum ilaa nasalat calayhim sakiinatu haddii macnaha ay qola iskuma timaado guri oo guryaha ilaahay ka mid ah iyagoo ilaahay kitaabkiisa akhrinayaan dhexeedu isu daraasaynayaan oo macnaha kala faa'iidaysanayaan oo qolaba mar akhrinayso oo qolada kale ka dhegaysanayso hadday dhacdo waxaa la sakiina kusoo degata oo ilahay xasiloonidiisa kusoo degata waqashiyadhum raxmatu raxmadda ilaahay waa dabooshaa waxafathum lmalaa'ikatu malaa'igta ilaahayna waa koobaabtaa haddeertaan waa nagu hararaysan tahay annagu uma jeedno waa dhegaysanayaan wadakarahum allahu fii man cindahu ilaahayna wuxuu ku xusaa la yidhi qola iyaga qoladan ka sii sarraysa oo agtiisa ku sugan na liiskooda lagu daraa marka faa'iidadaas mar haddii ay meesha ka jirto wax kale oo ka dhiman ma jirto waxaan rabaa war kii ugu weynaay oo ilaahay kalaamkiisiyaa la akhriyey dadka waxaa ka dhiman faa'iidaysiga qofkii wax yaqaana ayaa wax faa'iidaysan kara qof aan waxba aqoon waxma faa'iidaysan karo inuu wax yaqaana isu malaynayo haddii caawa la yidhaahdo qur-aanka caawa sheekh cabduuli xaaji diiriye iyo sheekh maxamuud soomane iyo sheekh cumar dhagacaleen iyo macalin cumar iyo macalin burhaan iyo loo akhrinayo xowya oo maaragtay ummadda ay isweydiiso oon ogsoonnaho dadkii dee qur-aanka dadka barayay iyagu ah war kuwaas dadki wixii wax laga baranayaba waaye ma iyagiyaa qur-aan loo sii marina dadka waxay kula noqonaysaa qariib iyo wax lala yaabo laakiin waxaan rabaa inaan sheego dadkaas qofkii wax yaqaana wax inay ka maqan yihiin fahmi kara sidiisa dhanba asagaa baadiyu ka maqan tahay oo sidii uu wax u yaqaanay inay wax ka dhiman yihiin iyo in wax loo saxo iyo in wax loo kordhiyo asagaa u baahan runtii dadka kale waxaan leenahay ka daba imaada jaamacatlqur-aanna waxaan leenahay annagu haddaan nahay maamulka caasimada weliba anigoo madaxweynaha galmudug codkiisa ku hadlaya waxaan diyaar u nahay inaan jaamacadda iyo qur-aanka ilaahay sidii loo hormari lahay qaybta nooga aadan maamul ahaan inaan ka qayb qaadano hadday tahay dhul laydin siiyo hadday tahay tasiiraad kale oo laydin kala qayb qaato